waa dhacdadii labaad ee toddobaadkan gudahood ay ka dhacdo dalka switzerland waa arrin anaa naxdin leh waa ninkii labaad ee soomaaliya ay ku geeriyooday swiiska waxaa ka horreeyey toddobaadkii hore nin dhallinyaro ah oo sana tariin isku dhigay tanna waa ninkii labaad oo maalintii shalay ahayd webiga ayaa laga soo bixiyey ilaa iminka baaritaan ayaa lagu hayaa laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu soomaali yahay waana arrin laga naxo jaaliyadda switzerland aad bay ugu xumaatay in dhacdoodaas muddo toddobaad gudahooda laba qof oo soomaaliya ay arrimaha fal noocaas ay ku dhintaan maydka markii laga helay webiga ma la dilay ma lagu riday see arrintaasi ay ku dhacday ilaa hadda warbixintii ay booliiska ma aysan dhiibin laakiin dadka eheladooda oo la soo wacaya ama warbixino raadinaya ama asxaabtii la joogtay ilaa iminka lama yaqaan sidoo ku dhintay laakiin waxaa la sheegayaa in webiga laga soo helay maxaa keena laleeyahay dhibaatadan dadka soomaalida ku dhacaysa sida ninkaasi webiga laga helay iyo iyo qof kale aad ii sheegtay inuu taran isu dhigay maxaa u sababaa laleeyahay ibraahim danduroyo ilaa hadda si officiala dowladda swiiska ama booliiska baaritaankii si official ah uma soo sheegin sidaa og tahayna warbixinada nooca markay dhalan waxaa waxaa waxaa laga yaabaa inaan lagu degdegin laakiin inta badan soomaalidu waxay leeyihiin waxaa dhibaatooyin dhalinyaradii xagga dhimirka kasoo gaaray sacdaalkoodii dheeraay libiya etoobiya sudan iyo qaarkooda xagga arrimaha baluudaha isticmaala switzerland kuma badneen dhibaatooyinka noocan ah dadku inta badan waa waddan degan dadku ay shaqaystaan waxbartaanna marka waa waxa loogu aad loogu walwalwaya toddobaadka dhibaatooyinkai lasoo food saaray soomaali ahaan waana arrin ay mudan tahay inays dib usoo noqon soomaalida see u saamayn kartaa arrintan wallahi ibraahim si fiican soomaalida saameyn xoog leh ku helta walwal ayaa ka abuurmay waxaana hadda inta inta badan ba jiray dhalinyaro aad u badan oo habeenadii iyo sabda dhexe iyo ay laga soo sheegay dhibaatooyin laakiin inta badan may ahayn wax saxaafadda ay soo bandhigto ama dhacdada noocan oo kalea dhimashada ay dhacdo marka hadda jaaridaha waxa u yaallo inay qayb ka qaataan waalidiinta waxaa u yaallo in arrimahan aan la yaraysan oo oo oo difaac laga galo sidii wacyigelin loo sameyn laha waayadii hore waxaa jiri jiray ururada jaalidaha in information oo integrationka isdhexgalka bulshada la sii jiray kulamada waxaa jiri jiray qaxwada la yidhaahdo oo dadka lagu wacyigeli jiray swiiska waxa uu yahay marka waxaa moodaa in in in habaca u galay jaaliyadihii marka taa waxaa mu muuqata iminka in la dardar in la geliyo ay tahay in dadka soomaalida cusub ee imaanaya in wacyigelin badan la siiyo maadaama dadku intooda badan ay degdegta jecel yihiin inay sharciyo helaan sharciyada adkaaday dhaqaalihii oo la gooyey bishii julaay dhaqaalihii aad baa loo jaray qaxootigii marka taa ayaa ayaa laga yaabaa iyo weliba dadkii heladoodii ahay oo laga yaaba qofka markuu yurub yimaado ama switzerland inuu dhaqaalo badan ka rajeynayo qofkiina oosan wax badan haynin marka maydka webiga laga helay hadda ma la aasay ma weli lama aasin weli baaritaanka ayaa socda waxaan rajeynaynaa toddobaadkan in la ogolaan doono in la duugo dalkan lagu duugo magaalada basel ilaa hadda laakiin weelka waa waalidkood ayaa iminka ku jira arrinta in loo soo daayo oo hay-adaha islaamkana oo ay ay ay la dhaqo kadibna la duugo laakiin ilaa iminka baaritaanka ayaa socda laakiin ninkii ka horreeyey waxaa la duugay toddobaadkii hore ayaa la duugay asaga